Ismahaan Maxamuud Muumin waa hooyo haysata carruur haddana wax baratay. Waxay magaalada Beledweyne ka hirgelisay xarunta shoobinka iyo qurxinta dumarka ee Isma Cosmetics. Hooyo Ismahaan ayaa shaqadan ka maaraysa nolosha carruurteeda, waxayna sidoo kale wax bartaa dumar badan kuwaasi oo haddana qaarkood shaqaysta, waxayna Radio Beerlo uga warantay qaabka ay u shaqaysato.
wakiilaha Isma Cosmetics Santa and Beauty Salon. Xaruntu waxay ku taalaa Hotel Hiiraan, soo horjeedka Daraawishta. Ay saan u hagaajisan tahay. Awal waxaan gadi jirnay cosmetics shoppingka noocyadiisa kala duwan. Ee, Hadda waxaan kusoo kordhinay inaan dumarka qurxino, inaan cilaankii, megaabkii, ee, wax walba barashadii cilaanka, barashada megaabka si walba loo qurxinayo dumarka inaan kusoo kordhino. Ee, Waxaa kale oo kusoo kordhinay een, cosmeticska noocyadiisa kala duwan sida kareemanka ragga, een, maxaa la dhahay kareemanka ragga oo jirka, boodhiga, ee, kan timaha, een, barfuumanka noocyadooda kala duwan agab badan oo loo baahan yahay dhalinyarada u baahan tahay bulshada u baahan tahay een waxaa kalantoon u qabanaa gabdhaha waxaan hagaajinaa xafladaha markay xafladaha jiraan gabdhaha si wanaagsan aan u hagaajinaa Ee, waxaa kalantoon hagaajinaa markay ciidaha jiraan oo kalenta jam badan aan nahay waxaan qabanaa shaqooyinka noocyadooda kala duwan oo ku saabsan beauty salonka een waxaan qabanaa arday ee, waan soo dhaweynaa ardada si walba ugu naxariisanaa waxaan sameeyaa een qiimo dhimis aada u ballaaran si loo helo gabdho badan oo wax sameeyo cilaansaarka nuuciisa kala duwan haa gabdhahaan tababarnaa waxaan u sameynaa farshaxankaa barnaa sida cilaan barashada ee, megaabka ee, wax walba ay u baahan yihiin gabdho badan oo shaqaysto maadaamay shaqalaan ka jirto magaaladeena gabdho badan oo wax bartay oo haddanana shaqalaana ay jiraan si ay gabdhahaas shaqo u helaan xirfadooda ugu shaqaystaan waxaan sameeyaa een, cilaan barasho badan ee, cilaan badanaan baraa gabdhaha een, arday badanaa hadda aflaxday een, s- ma- maalmaha soo socda ama bulooyinka soo socda waxaan rajeynaa inay arday badan aflixi doonaan insha allah Ee, waana soo dhaweynayaa wax walba oo u baahan xirfadda cilaan barashada iyo meekaabka hadduu ilaaha idmo waxaan rabaa ee, gabdhaheena soomaaliyeed inaan dhiirigelin u sameeyo waxaa jira gabdho badan oo walaalahee oo baahan oo guryahooda jiifaan ama iskaabula ah ama ee, ciyaal haystaan oo xaasisla haddanana oonan waxba haysanin gabdhahaas waxaan ku dhiirigelin lahay gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay ee, inay waxbartaan hadday wax walbay noqoto waxbarashada ma ahan inaa kaliya xil aado iskuul iyo jaamacad wax walbay u dhigantaa Ismahaan Maxamuud ayaa sidoo kale dumarka aan shaqaysan ugu baaqday inay guryaha ka soo baxaan oo ay ilmahooda u shaqaystaan.
marka waxaan dhihin lahaa gabdhahaas ku bogoodin lahaa inay guryaha kasoo baxdaxaan inay shaqaystaan inay wax walba waxbarasho ayna bartaan haddii ayna wax baranayn xataa inay xamaashaan ay shaqaystaan hooyaa tahay si ay isugu keentaa maareynta ee, ee, ganacsigan iyo weliba ee, ilmahaaga inaad waqti la qaadato wax walba waa saa ka dhigato adigaa lagaa rabaa inaad ilmahaadana aad waqti la qaadato een, shaqadaadana aad tafatirato ood wanaajiso een, maxaa la dhahay macaamiishaada waqti walba lagu helo ee, ilmahaadana ay waqti walba ku helaan howl mar walba waa sidaad isugu howsho